faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee raadiyo cadaado qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon doorashada mid ka mida kuraasta ka bannaan xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ka dhacday baydhabo iyo kuwo kale oo la filaya maanta doorashadooda inay ka dhacdo isla baydhabo shil khasaare dhimasho iyo dhaawac ah geystay oo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe maamulka somalilan oo mar kale hanjabaad hawada u mariyey maamulka puntland ilhaan cumar oo shaacisay waxyaabaha uu salka ku hayo khilaafka kala dhexeeya hogaamiyaha dalka maraykanka donald trump wariya cabdimaalig culdoon oo mar kale maanta maxkamad la soo hortaagay lagana hor akhriyay eedeymaha loo haysto gudoomiyaha gobolka hiiraan oo digniin u diray dadka aan ka tirsanayn ciidamada ee hubka ku dhex wata gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo sabdi-a taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka biisha afraad iyo abriil labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen waarkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waarkii oo dhan doorashada mid ka mida kuraasta ka bannaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayi iyadoo laba kursi oo kale oo deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeedna la filayo in maanta ay ka dhacda isla baydhabo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay ku qabteen doorashada mid ka mida kuraasta ka bannaan golaha shacbiga kursigani ayaa waxaa horey iskaga casilay taliyihii hore ee ciidamada niisa xuseen waxaana ku guulaystay kursiga cali sheekh cabdulaahi oo loo yaqaano cali afgooye gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil yarey ayaa ku dhawaaqday natiijada doorashada kursigan uu ku soo baxay cali afgooye maanta taariikhdu waxa waaye labaatan iyo toddobo bisha abriil laba kun iyo sagaal iyo tobankii waxaan ku qabanay doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ahayd deegaan doorashadii gaar ahaan magaalada baydhabo waxaan qabanay kursiga ay leeyihiin beesha geladi ka sii ah yabadhaalo waxaa ku tartamahayay laba musharax cali sheekh cabdulaahi iyo siciid cusmaan xuseen meeshaasna waxaa ku guulaystay xildhibaanka soo socda ma dhihi kara xildhibaan waaye ilaa baarlamaanka uu hortago oo la dhaariyo annagoo kuma dhawaaqi karno xildhibaan dokumentigiisao dhan waxaan u gudbin doonaa baarlamaanka golaha shacbiga markii golaha shacbiga gudoomiyaha golaha shacbiga uu wacano oo la dhaariyana maalintaasoo xildhibaan noqonaa musharax cali sheekh cabdulaahi inuu ku guulaystay kursiga golaha shacbiga ee masalaya deegaanka deegaan doorashada shabeellada hoose gaar ahaan afgooye doorashada laba kursi oo kale ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacda magaalada baydhabo ee gobolka baay sida ay shaaciyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyadoona ilaa iyo saddex kursi oo deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed maanta lagu soo gebangebayn doono gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shil khasaare dhimasho iyo dhaawac ah geystay ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan waa deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe oo hoostaga magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle iyadoo qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe ay ka curteen oo ah roobabka guga ayna maalmihii ugu dambeeyey roobaba xoogle halkaasi ka da-ayeen ayaa waxaa xumaaday isku socodka gaadiidka isticmaalaha waddada dheer ee laamiga ah ee isku xirta jowhar iyo muqdisho goobo badan oo ka mid a waddadana laamiga ah ee isku xirta inta badan gobollada dalka ayaa qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe ka go-day shilal gaari ayaa kadib markay deen roobabka ka dhacay qaybo badan oo ka mid a gobolka shabeellada dhexe iyadoona maanta halkaasi laba gaari ay iskula dhaceen dhaawac khasaare iyo dhimasho iskugu jira ayaana ka dhashay sida ay noo xaqiijiyaan dadka deegaanka mid ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey qaabka uu dhacay shilkan waxa uuna sheegay in dadka dhaawac ah loo qaaday jowhar halkaasi oo lagu dabiibayo horta aad iyo aad aa umahadsan tahay roobabka waxay dhaceen labadii maalmood ee hadda ugu dambeysay shalay maalintii ka horeysay maalintii kaleo kasii horeysay dhaceen roobab xoogan laamigana waxaa waaye mid aada ugu dhibsan waayo waa baahintaan waan gartaa
marka gaadiidka kasoo baxo muqdisho oo maro gobolka ee wadada laamiga dheer oo xiriirisa muqdisho iyo jowhar way go-an tahay gaadiidkana ma mari karaan markay roob oo do-ane gaadiidka dhibaato iyo cariiriyaa ka dhaca marka laba gaadiid oo xamuul ahaa iskugu iskugu dhacday garsaale iyo jowhar intu dhexayso waa garta xilliga isku dhacayaan waa gorme
maanta waaye maanta maanta haye marka deegaanka ay iskula dhaceen magacii garsaale garsaale garsaale iyo jowhar intu dhexayso waaye wadada maxaa khasaaraha ka dhashay marka
laba ruuxaa ku dhimatay oo gaadiid saarnaay dad kalena way ku dhaawacmeen kulleyta inta dhaawacmasay cadadkooda ma hayna laakiin dadkii dhintay oo hadda goobta ugu tagin waa laba qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday jowar wallaahi kulleyto isbitaalka loo qaaday xaaladoodana qaarkoodna macnaha way kala duwan tahay afar qofood waa dhaawaca hal qofooda aada u daran kuwii kale hadda dhaawacooda waa mid yar waa mid dhaawaca saas u buurin maahan sakare iyo wax noocaasa soo gaari laakiin hal nimaa ugu daran dhaawacay saalitahay wallaahi hadda ilaa iminka wax ka hadlayo maamula ma jirto wadadana waxa waaye markii roobka oo doo way goodaa way goodaa markii roobka oo doo gaadiidka ma umari karaan wallaahi niyo wadada gaadiid badan hadda ku xaniban balcad iyo jowhar intu dhexayso oo mari karin wadada hanshiis ilaa iyo jowhar intu dhexayso gud waayo way gooday wadada laamiga oo kala go-ay meel hadda gaadiidka ay mari karaana maaha maamulka somalilan ayaa mar kale hanjabaad hawada u mariyey maamulka puntland iyagoona sheegay in dhaqdhaqaaqyo ay wadaan puntland haddii ayna ka tanaasulin ay weeraro kala kulmi doonaan iyadoo xiisad colaadeed oo u dhexaysa maamulada somalilan iyo puntland ay ka taagan tahay qaybo ka mid a gobolka suul ayaa mar kale waxaa hanjabaad hawada u soo mariyey puntland maamulka somalilan gudoomiyaha degmada boocame ee gobolka sool oo warbaahinta kula hadlay gudaha degmadaasi ayaa waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqyo ay ka wadaan deegaano hoostaga boocame maamulka puntland isagoona ugu baaqay inay ka dheeraadaan baryahan waxaa aad iyo aad u soo badanaya daandaansi ay wadaan waxa weeye wasiirada maamulka puntland oo ay degmada boocame ku soo cagabadiyeen waxaan leennaha aan ilaalinno daris wanaagga aan ilaalinno sharafta waxa weeye deegaankani waa deegaan somalilanah degmada boocame waa somalilan somalilan bay ka baa ka howlgasha maamulkeedii baa ka dhisan ciidankeedii oad arkaysaan baa jooga waxaanu ilaalinaynaa isku dhaca dadka aanu dariska nahay isku dhacooda aanu ilaalinaynaa waxaanu leenahay aynu ilaalinno nidaamka iyo kala dambaynta aynu ilaalinno dhinaca kale taliyaha ciidamada somalilan ee buucame axmed jaamac cartan oo dhankiisa la hadlay warbaahinta waxa uu xusay in ciidamada somalilan ee ku sugan buucama ay weeraro ku qaadi doonaan puntland haddii ayuu yidhi aysan joojinin dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan qaybo ka mida deegaanada hoostaga buucama waxa uu sheegay in aysan marnaba aqbali doonin in lagu soo xadagudbo waa sida uu hadalka u dhigay iyo dhulka ay leedahay somalilan waxa uu sidoo kale xusay in digniin ay u dirayaan ciidamada iyo sidoo kale dhammaan maamulka puntland ee weerarka ku ah sida uu hadalka u dhigay dhulka somalilan digniin siinaynaa oo aan aada aweenankayga wax la yaha aweenanka aan siinaynaa yacni digniin ciidanka ama qaabka puntland ay wadaan ciidan hadda ma jira waxaan leedahay odayaashooda waxay wadaan inay ka fogaadaan degmada tan boocame eeriyada inay ka fogaadaan iyo dhulka ay qaydqaydanayaan badan waxaanu ballaan ugu qaadaynaa siday noo aa u damaacdeen dhulkayaga inaan kiina u damaacino baan ballaan idinkugu qaadaynaa garawana meel inaan ka dhexayso noqoto dhulkaa dhisateen inay noqoto baan ballaan idinku qaadaynaa waa aragtaan ciidanka inuu heegan weeye ciidan kale oo qaran kale heegan weeye waajibaadkaan leenahay idinka qaadanaa haddii aad ka bixi weydaan dhammaan xuduudda ma ahan markii ugu horreysay ee maamulada puntland iyo somalilan ay hawada hanjabaado isku marinayaan iyadoona ay xusid mudan tahay in horay dhowr jeer ay dagaallo ugu dhex mareen qaybo ka mida gobolka sool weriye cabdi maalig culdoon ayaa mar kale maanta maxkamadda lasoo hortaagay waxaana laga akhriyay qaar ka mida eedaymaha loo haysto xasan axmed maxamed maxkamadda gobolka murudajiix ayaa saaka la horkeenay cabdimaalig muuse coldoon oo dhowaan ciidanka ammaanka ay ka soo xireen gurigiisa oo ku yaala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer eeda loo haysta weriye muuse coldoon ayaa qaar kamida saaka waxaa laga horjeediyey fadhigii eeda loo haysta weriye muuse coldoon ayaa qaar kamida saaka waxaa la horgeeyey fadhiga lagu dhagaysanayo dacwada siduu ku waramaya garyaqaan mubaarak cabdi oo ah garyaqaanka u doodayey cabdimaalig muuse coldoon garyaqan mubaarak qoraal uu kaga hadlaya dacwadda loo haysta ayaa sheegay in booliska eedda ay usoo bandhigeen ay yihiin qaar ka hor imaanaya xoriytul qowlka wuxuuna ku bilaabay sida tan saaka subaxii waa markii labaad oo la horkeenay maxkamadda gobolka mardujiix suxufi cabdimaalig muuse coldoon booliska waxay soo bandhigeen eedda ay dowladda u haysato suxufigan oo dhammaantood qoraalada uu facebook kusoo qoray halkudhag uga dhigay taliska muuse bixi cabdi taliska wuxuu hayaa tubtii siyaasadii hoogay waxaa cajiib ah eedaha aqliga aan ku dhisnayn ka mid ah sawirka muuse biixi cabdi iyo sawirka cabdi iile jigjiga oo qoraal uu dulligay iyo warbixinta madaxweynaha laga diyaariyey xilligii mudaharyadii ay jireen iyo sida hadda aysan u jecleen in madaxweynaha la mucaarado mahadsanid xasan gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa digniin u diray dadka aan ka tirsanayn ciidamada ee hubka ku dhex wata gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkan beledweyn ka soo diray gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa dignin u jeediyey dadka hubka sharci darrada ku dhex wata magaalada beledweyne ee aan ka tirsaneyn ciidamada amniga ee ka howlgala magaalada beledweyne awal waxaad shaqaynayseen adukoon xaquuq lahayn waxaad gaari kartiin aad ka shaqaynayseen adukoon baabuur sufashaltii haysanaad shaqaynayseen adukoon baabuur laanahaad shaqaynayseen waxaan idiga rabaa marka haddii alla idmo wixii hore oo dalkan ka soo qabateen waa idiga mahad celinaynaa wixii hadda ka dambeeyana waxaan rabnaa inaad dadaal dheeraada aada muujisaan inaad dowladnimo aad ka shaqaysaan inaad isbeddel aad soo kordhisaan isbeddel inaad soo kordhisaan taliyaha qaybtu waa cusub yahay taliya qaybnimadu ku cusub yahay taliyaha saldhigana waa cusub yahay waxaan rabaa mushaarkiina waa la cusub yahay haddii aan laydmo waxaan rabaa marka inaad dadaal dheeraada muujisaan inaad sharci darrada ka hor tagtaan inaad dambiilayaasha aad soo qabataan militariga iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo qolooyinka kaleo ciidanka ahu waxay u xil saaran yihiin inay daafaha magaalada ka difaacaan waxa kor ka soo galaa magaalada in ka difaacaan u xil saaran yihiin adinka waxaad u xil saaran tihiin magaalada gudaheeda inaad nabadgelyo ka shaqaysaan waxa uu sheegay in xaafadaha kale magaalada beledweyne ay ka dhisi doonaan saldhigyo boolis si amniga loo xaqiijiyo waxa waaye saldhigga hadda laga sameeyey howlwadaag laanteeda hilaac xaafadaha kalena waa laga samayn doonaa haddii ilaahay idmo sidaas daraaddeed marka waxaad noqonaysiin meel leediinka fakadaba in lawaa loo baahan yahay dhulka sharci darrada ahoo dhisan oo jidadku go'an yihiin inaad wax ka qabataana loo baahan yahay annagana horaan u soo saarneen warqadihii wax looga qaba lahay iyo sharcigii lagu maamuusi lahay haddana mid kaleo cusub haddaad kusoo celi tirayn waa kusoo celinaynaa meeshaan bannaanka u ku akhriyay taliyaha qaybta taliyaha taliya ku-xigeenka hirshabeelle markau taliyaha qaybta halkaan ku akriyo waa ogtiin kornel cisaaq cali abdullahi halkaan ku akhriyey waana haysatiin haddana kuwa kale waa idii haynaa waxaan idiga codsanaynaa inaad sidaad hadda tihiin dadku waxay idigu eedeeyaan ama ciidanka o dhan lagu eedeeyaa asagoo macawisul ninku magaalada iska socda hadda ninkii labadiidkahayna macawisul magaalada soo gelaya marka xaydin kala xadada wax idin kala xadada ma jiraan waxaa la baraa qoryihiin waa qoryo dowle inay istoor lahaadaan in stoorkaas lagu xareeyo in ninkii shaqa tagaa ka qaato in walba qorigiisu labar ugu dheganaado labar lahaado in qofka shibilka wato magaalada dhexmaraha dhakab la soo yiraayo ciidan loo diro mugii la arko qofkaas wuxuu yahay laisweydiiyo hadda qof caadiya oo naftiisii nacfiis ku waardiysana oo saldhigga ka qaatay warqad ka qaatay uu yahana ama qaybta warqad ka qaatay uu yahana kadib waa layska sii dayn oo la ogyahay haddausan ahayna in asiga in la xiro qorogana laga xaray waa loo baahan yahy hub sharci darraa magaaladan inaad kala diritaana loo baahan yahay bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado bardune aad buu u mahadsan yahay bashiir ilhaan cumar ayaa shaacisay waxyaabaha uu salka ku hayo khilaafka kala dhexeeya hogaamiyaha dalka maraykanka donald trump ilhaan cumar oo ah gabar soomaali ah kana tirsan aqalka koongareeska ee dalka maraykanka ayaa waxay ka hadashay khilaafka iyo sidoo kale colaada kala dhexaysa hogaamiyaha da-da ah ee dalka maraykanka donald j trump waxa ay sheegtay in khilaafka kala dhexeeya trump uu ku salaysan yahay nacaybka muslimiinta uu qabo takoorka qaxootiga iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira nacaybka haweenka waxay xustay ilhaan ina dagaalka kala dhexeeya donald trump uu yahay mid muddo soo socday hase ahaatee uusan ahayn mid hadda bilowday xilli ay la hadlaysay laanta afka soomaaliga ee b b c da ilhaan cumar ayayna arrinkaasi ka warbixisay khilaafka aniga iyo madaxweynaha wax cusub ma aha waxaan aniga aaminsanahay in n khilaaf weyn uu ka dhexeeya isaga iyo dadka muslimiinta ah khilaaf weyn uu ka dhexeeya isaga iyo dadka qaxootiga wadankaneyd ku ah khilaaf weyn inuu ka dhexeeya isaga dadka madowga ah khilaaf weyn inuu ka dhexeeya si dadka dumarka ah marka aniga waxaan ahay qof dadkaasoo dhan wada matalo ani asiga in aan aan iskhilaafno isku dhacno waa wax bar horeeta aan aan ka hadlay oo hadda ka hor waxaan dhahay nightmarekiisa aan aan aan u ahay aniga waxa- waxaan u malaynayaa in n dadka hadda le ay dareemoyaan laakiin khilaafka naga dhexeeyo waa waa wax waqti badan socday dhanka kale ilhaan cumar waxay ka hadashay dadka xabsiyada ugu jira hanjabaadaha dilka ay u jeediyeen iyadoona ciidamada booliiska maraykanka ay laba ruux xabsiyada u dhigeen hanjabaado ay u jeediyaan ilhaan cumar oo ay sheegeen inay dilayaan dadkan ay caddaannimada ku weyn tahay taageerana hogaamiyaha dalka maraykanka donald j trump ayay xustay in ay doonayeen in madaxiisa awgii ay iyada ku dilaan waxay carabka ku dhufatay in hogaamiyaha maraykanka uuna marna ka fikirin hadallada uu jeedinayo ee aan sal iyo raadka lahayn uusanan ka fikirin saamaynta ay yeelan karaan mar walba halistaas waxaan u malaynayaa in dadka badanaa ay ay dareemi karaan in n sida madaxweynaha uu uu u hadlaayo in ay eh, keentay dadka badanaa oo hadda xabsiga ku jiro oo daraadday loo xiray n oo rabay aniga inay i dilaan kulligood waxay dhaheen madaxweynaha n aan aan taageersannahay oo madaxweynaha magaciisa aan ku hadlaynayo magacweyne madaxweynaha magaciisa aan rabnaa in aan ilhaan ku dilno n laakiin haddii aan kaleeta aan u fiirino n madaxweynahanaytid dadka aniga aan matalo nafsadooda badankood uu uu halis geliyey n muslimiinta sidii uu uu noloshooda inta il- ilaa iyo wadamada kaleeta dadka kasoo ordaayay halis buu geliyey M- n xusuubi muslim ban oo n suubinaya in dad muslimiin ah wadamada ku- ay ku rafaadsan yihiin n in fursad u heli karin wadankaanayta inay imaadaan n waa aragtay eh, n ah, halista uu gelinayo dadka qaxootiga ah hadeertaan oo n wadanka rabaan inay soo galaan n halista uu uu geliyey dadka n ah, madowga ah iyo iyo iyo dumarka sida uu uga hadlo halista ay keenayso Een, marka waa qof aanan ka fikiraynin hadalka uu uu isticmaalayo iyo dhibaatooyinka ay u keeni karto dadkii uu een, ka dhigo inay cadow yihiin oo kaleete Een, anigana waxaan aaminsanahay in waqtigii aan soo gaarnay oo een, ay tahay madaxweynenimadiisana guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii duhur aad kala socoteen raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahertz cid alla iyo cidda warkuu seegay waxay dib ka daalacan karaan baraha internetka ku leenahay ee www radiocadaado com facebook iyo twitter warkan warka xiga duhur wanaagsan